ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen maanta gudaha degmada diinsoor oo lagu dilay askar murtadiin ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee ku sugan degmadaasi faahfaahin ayaan idinkaga haynaa halkee ayay maraysaa xiisadda u dhexaysa masar iyo etoobiya ee ka taagan gudaha soomaaliya maxaase ka jira in ciidamada etoobiya ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen deegaano ka tirsan gado falanqayn arrintaasi ku aadan ayaad maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijkeenna waxaa ka mid ah caawa marka qaraxan inta intaas ay jirto intaas inta ay maqan tahay oo bolis uu maqan yahay oo nabasuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weye cadowgaaga waxa weye wuu dagaalamahayaa waa maamulka riddada ee degmada ceel waaqe gedo oo qayladhaan ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta ay ka fulinayeen maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmadaasi barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa gaadileeda kenya oo ka cabanaya dilal iyo dhac baahsan oo kusoo badanaya gudaha dalkaasi waxaa sidoo kale barnaamijkeenna caawa ku maqli doontaan kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada dhexe iyo waxgaradka beelaha direed oo lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaan soo gudbin doonaa barnaamijkeenna sidoo kale kama marna xubintii khaza iyo xubinta hadalhaynta waa mar kale iyo faafareebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aan ku bilowna qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanayey khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda etoobiya iyadoona toddobaadyadii lasoo dhaafay ay soo ifbaxeen xiisado u dhexeeya masar iyo etoobiya oo ka taagan gudaha soomaaliya haddaba maxaa ka jira in ciidamada etoobiya ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gobolka gedo oo ay uga hortegayaan qorsho kooxda riddadu ay damacsan tahay in ay soomaaliya ku keento ciidamo masaari ah arrimahaasi ayaannu falanqayntan soo socota ku eegi doonnaa waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi haye ilyaas ismaaciil waad mahadsan tahay tan iyo markii uu qarxay khilaafka ka dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya waxaa marba marka ka sii dambaysa cirka isku sii shareeraya xiisadda iyadoo dhinac kasta uu qaadayo tallaabooyin ka caraysiin kara kan kale kooxda riddada iyadoo ka duulaysa xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya nidaamka abiy axmed ayaa afar iyo tobankii agosta ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan waxay heshiis difaac la gashay dowladda masar kaasoo dhigaya in ciidamo ka socda qaahira la keeno soomaaliya ayna qayb ka noqdaan howlgalka ashahadaladiranimo ee uu midowda afrika ku soo qaaday waddankan muslimka ah ee soomaaliya tani masar waxay u aragtay laba fursadood oo ay hal dhagax laba shimbir ugu dili karto mar waxay ka mid noqonaysaa howlgalka ashahadaladiranimo ee soomaaliya ka socda kaasoo ay u aragtay il dhaqaalo oo hor leh marka kalena waxay ka dhex aragtay fursad ay soomaaliya kula dagaalami karta dowladda xabashida etoobiya oo uu kala dhexeeya siraac dheer oo sii xoogaystay tobanaankii sane ee lasoo dhaafay gaar ahaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay etoobiya dhistay biyo-xireenka alnakhda xukuumadda adis ababa oo dareensan loolankan ku soo socda ayaa iyadana waxa ay qaaday loolan diblomaasiyadeed iyo mid ciidan oo ay kaga sii gaashaamanaysa arrimaha kaga soo wajahan dhanka soomaaliya jeneraallada ugu sarreeya ciidanka xabashida ayaana socdaallo deg deg ah waxa ay ku tageen xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo soomaaliya saldhigyo militari oo ay ku dhan yihiin dhammaan kaabayaasha dagaal ayaana laga hirgeliyey xuduudda taliyaha ugu sarreeya ciidanka xabashada jenaraal birhaanu juula ayaana toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu jeedinaya hadallo uu ku weerarayo masar iyo kooxda riddada isagoona qaahiro ku tilmaamay cadowgeeda soo jireenka ah etoobiyana wax badani u geysatay sida inay maalgelisay oo ay aasaastay jabhado ay ka mid yihiin o l a o n l f t b l f iyo in eritariya ay ka saaciday sidii ay uga go'i lahayd dalkooda marka laga soo taga loolanka ka dhex aloolsan adis ababa iyo qaahira dhanka kale waxaa muuqata in khilaafku uu hadda si toos ah u saameeyey nidaamka riddada ee ka jira dalka kuwaasoo iminka u kala qaybsamay oo u kala saftay cadowga dalka hadda jooga ee itoobiya iyo kan u soo biratumanaya ee masar sida aan la socno maamul goboleedyada ashahadalla dirirka ah ee dalka ka jira dhammaan waxay awaamirta si toos ah uga qaataan itoobiya wuxuuna mid weliba xidhiir gaar ah la leeyahay xabashida oo adis ababa ayaa looga soo meeriyaa dhammaan qorshayaasha ay ku howlgelayaan maadaama hadda kooxa riddada iyo nidaamka abey axmed ay kala joogaan laba dhinac waxay itoobiya kooxa riddada u kala jebisay laba garab maamul goboleedyada ayaana hadda la kala saftay gurgurta iyo abey madax badan ayaana iska xaadiriyey gudaha adis ababa xiisadda ka dhex ololsan kooxa riddada ayaa sii laba qaraxday kadib markii xildhibaanno iyaga ka tirsan misena laga soo doortay deegaanada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ay shir jaraa'id ku qabteen muqdisho iyagoona sheegay inay ka soo horjeedaan imaanshiyaha ciidamada masar ee soomaaliya ayna taageersan yihiin in itoobiya ay waddanka ku sii sugnaato arrinkaasi waxa uu si aad ah uga caraysiiyey nidaamka filla soomaaliya waxaana shalay soo hadlay madaxweynaha maamulka isku magacaabay koonfur galbeed cabdicasiis lafdagareen isagoona sheegay inuu taageersan yahay hadalka xildhibaanadiisa taasoo macnaheedu yahay waan ka soo horjeedaa imaanshiyaha ciidamada masar saacado kama soo wareegeen hadalka lafdagareen waxaa si deg deg ah ku soo jawaabtay kooxa riddada cabdiqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka difaaca nidaamka xasan sheekh ayaana laftagareen waxa uu ku sifeeyey mid khaa'inulwaddan ah oo la saftay cadow taariikhi ah oo ay soomaaliya leedahay ma dhici karta in noola hoosaasiyo cadow taariikhi ah oo ay awoowayaasheenna diideen inay dhulkeenna boobaan oo ay dadkeenna gumeeyaan hadalkan waxa uu amakaag ku noqday shacabka soomaaliyeed oo isweydiiyey itoobiyaanka kooxda riddada ay shalay dalka keentay waxa maanta ka dhigay cadowga markii uu laftagareen taageeray mise itoobiyaanka ayaa shalay walaal ahaa oo maanta cadow isku beddelay waase su'aasha ay isweydiinayaan dad badan tani ayaa ka turjumaysa gebidhaclaynta nidaamka riddada ee ay gaaladu ka dhisteen dalka iyo wejiga dhabta ah ee maamul goboleedyada waddanka laga askumay oo aanan ka amar qaadan kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ee sheegatay in dalka ay u wada taliso haddii aan u weecanno dhanka puntland waxa uu maamulkan uu hogaamiyey murtad saciid cabdulaahi deni oo maanta hadlay isagana uu sheegay inuu taageersan yahay madaxa maamulka koonfur galbeed iyo hadalka ka soo yeedhay waxa uuna wasiirka warfaafinta maamulka garoowe oo hadlay uu eedayn u jeediyey gurguurte puntland ayaana iyadana xidhiirka waxa ay u jartay kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho waxayna muddooyinkan dambe sida muuqato heshiisya ay la gelaysaa nidaamka abiy axmed khilaafka ka dhexeeya kooxda riddada iyo nidaamka koonfur galbeed waxa uu sii xoogaystay kadib markii mid ka mid ah ilaalada cabdicasiis laftagareen uu iska soo duubay muuqaal muujinaya isagoo ay garbihiisa ku taxan yihiin astaanta maamulkiisa iyo calanka itoobiya uuna isa soo dul saaray ereyo lagu ammaanaya abiy axmed qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda riddada oo si aad ah arrinkan uga falceliya waxa ay ku baaqeen in la dilo shakhsigan iska soo duubay muuqaalkaas balse kuwo kale oo u jawaabay ayaa iyagana isweydiiyey waxa uu soo kordhinaya dilka shakhsigan haddiiba kuwii dalka keenay oo uu ku soo hogaamiyey ciidanka itoobiya ay yihiin madaxda ugu sarsarraysa ee kooxda riddada welina xabashidu ay gumaysi ku haysa qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si kastaba ahaatee dhaqdhaqaaqa itoobiya ay waddo ee ka dhanka ah kooxda riddada soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya waxayna isku dayeysaa inay taageero xooggan la yeelato deegaanada ay qorsheynaysa kooxda gurguurta inay geysa ciidamada masaarida ah askarta itoobiya ayaa si dhammaystiran gacanta ugu dhigay garoommada diyaaradaha gobolka gedo tallaabadaas oo ay xabashidu ku wargelisay dhammaan ciidamada kenya ee halkaasi ku sugan iyadoona sidoo kale hadal ay siisay shakhsiyaad warbaahinta ka tirsan ku sheegtay inay ka soo horjeedaan imaanshiyaha ciidamada masar ee deegaanadan ayna la dagaalami doonaan maalmaha soo socda ayaa isha lagu wada hayaa sida ay xiisaddu isku beddesho iyo halka ay ku soo biyo shuban doonto gibidhaclaynta kooxda riddada oo maalinba maalinka ka sii dambaysa hog cusub ku sii dhacaysa iyadoo heshiisyo ciidan oo tirabeel ah la gashay dowlado kala jaan ah oo mid weliba uu midka kale kala dhexeeya xurguf ama colaad soo jireen ah waad mahadsantahay ismaaciil
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta iyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada dinsoor ee wilaayada baay ay ku dileen laba askari oo murtadiin ah kuwaasi oo lagu kala magacaabo abshir maxamed aadan iyo siciid carabey waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa gaadiidleyda kenya oo ka cabanaya dilal iyo dhacbaahsan qaar ka mid ah gaadiidleyda ka howlgala ismaamulada kenya ayaa shaaciyey in ay wajahayaan xaalado amni darro oo faraha ka baxay kuwaasi oo ay ka dambeeyaan kooxo burcad ah oo hubaysan dareewallada kaxeeya gaadiidka xamuulka qaada ee ka howlgala waddankaasi ayaa sheegay inay shaqo joojin rasmi ah samayn doonaan labada toddobaad ee nagu soo aadan sababo ku aadan falalka amni darro oo noqday kuwa xarka goosadaa waxay si gaar ah cabasho uga muujiyeen dhibaatooyinka kala duwan ee isugu jira dilalka dhaawaca iyo dhaca ay kala kulmayaan wadooyinka mara ismaamulada kale ah kisumu buusiya eldored iyo malaba kuwaas oo noqday bartilmaameedyo gaar ah oo lagu ugaarsado wadayaasha gaadiidka xamuulka gaadiidleyda oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in dharaar cad ay darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka qaadaa la kulmaan dhac baahsan iyagooo si gaar ah u tilmaamay in bil gudaheeda la weeraray toban wadayaal oo mid ka mid ah la dhaawacay dhaawacaas oo keenay in ugu dambeyn uu u geeriyoodo ugu dambeyn waxay sheegeen in laba toddobaad kadib ay ku dhawaaqi doonaan shaqajoojin rasmi ah maadaama ay ku sugan yihiin xaalad halis ah mar walbana ay bartilmaameed u yihiin kooxaha burcadda ah ee dilalka iyo dhaca u geysta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa nidaamka aala sacuud oo ku dhawaaqay in uu dib u soo celiyey xiriirkii uu la lahaa nidaamka nusayriga ee suuriya markii ugu horreysay dowladda daaquudka ah ee aala sacuud ayaa ku dhawaaqday in ay si dhammaystiran dib ugu soo celisay cilaaqaadkii kala dhexeeyey nidaamka nusayriga ee bashaar al asad boqortooyada sacuudiga ayaa iclaamisay in ay dib u furtay safaaraddii ay ku lahayd dimishqa islamarkaana ay xiriir cusub dib ula bilowday xukuumadda bashaar al asad ee shiicada iyo ruushku ay taageeraan nidaamka al sacuud ayaa nidaamka suuriya xiriirka u jaray laba iyo toban sano ka hor xilligii kacdoonku uu ka bilaabmay waddankaasi sannaddii labada kun iyo labaiyo tobankii cabdalla xaarith oo ka mid ah xubnaha boqortooyada ayaa shaaciyey in dib loo furay xafiiskii safaaradda ee caasimadda dimishqa isagoo warbaahinta la hadlayey ayuu tallaabadan ku sifeeyey mid taariikhi ah isaga oo aan isweydiinin boqolaalka kun ee shacabka suniyiinta ah ee nidaamka nusayriga iyo iiraan ay ku xasuuqeen gudaha suuriya sacuudiga waxa uu safiirka cusub ee suuriya u fadhiisan doonaa u magacaabay faysal bin sacuud oo ah diblomaasi caan ah oo muddo tobannaan sano ah u adeegaya nidaamkan dabadhilifka ah tallaabadan sacuudigu qaaday waxaa ugu horreeyey dowladda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta waxaana la filayaa inay ku xigsato dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ee uu madaxa ka yahay erdogan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa khasaare kala duwan oo ka dhashay roobab daadad wata oo ka da-ay aljazaa'ir roobab mahigaan ah ayaa ka da-ay buuraleyda iyo saxraha waqooyiga afrika horaantii toddobaadkan kuwaasi oo geystay waxyeelo kala duwan morocco waxay roobabku ku dileen kow iyo toban ruux kuwaasi oo badankood ku dhintay deegaanada baadiyaha ah roobabka ayaana saameeyey dhismayaasha iyo adeegyada bulshada sida korontada waxaana jira dad aanan nolol iyo geeri lagu heynin oo ay daadad ku qaadeen dhanka aljazaa'ir wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ibraahim muraad ayaa sheegay in roobab xoogan ay ka da-een deegaanada saxaraha ah intaa haatan la xaqiijiyeyna ay shan ruux ku dhinteen daadadka waa tahay mahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta ka taagnayd baraha bulshada waxay ahayd arinta la xiriirta itoobiya iyo masar ee soomaaliya iyo jawaab celinno laga bixiyey hadalkii ka soo yeeray murtad cabdicasiis lafta gareen ee uu ku taageerayey in ciidamada nasaarada xabashida ay sii joogaan gobolada baay iyo bakool een sidoo kalena uu ku dhaliilay siyaasadda murtad xasan gurguurte maamulka ashadala dirirka ah ee puntland ayaa taageeray hadalka lafta gareen wasiirka maamulka riddada ee deni ugu magacaaban wasaaradda warfaafinta murtad maxamuud caydiid dirir ayaa sheegay in maamulkiisu bogaadinayo hadalka uu ka dhawaajiyey murtad lafta gareen isaga oo si weyn u dhaliilay siyaasadda murtad xasan gurguurte oo uu ku tilmaamay in ay tahay mid ku dhisan keligii talisnimo oo uu isku koobay talada maamulka riddada xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna عواوا انك انت
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa maamulka ridada degmada ceel waaq ee gedo ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta ee maalmihii lasoo dhaafay kusii badanaya gudaha degmadaasi haddaba arrintaasi waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada degmada ceel waaq oo sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka ridada ee ku sugan degmadaasi ay ku fashilmeen inay ka hortagaan howlgallada mujaahidiinta ciidan wuu joogaa laakiin marka aad fiiriso aan waxaan isleeyahay anaga oo aanan cidna mataqaanaa u waxeynaynin waxaa gaabiyey oo shaqadii ay lahayeen ka gaabiyey systemkii dowladnimo inkasta oo ay afkaas in ay ayaga dhexdooda laftooda inay ka timaadaan aad iyo aad u jeclaan lahaa waxaad moodaa systemkii dowladnimo in uu mataqaanaa aad iyo aad u liigahaya yaad moodaa marka waxaa weeye maba jiraba ciidamadii nabadsugidda ahaa oo shaqayn lahaa mataqaanaa maaragtay ma jiraan bolice international bolice bolice oo mataqaanaa directly oo mataqaanaa shaqaynaya mataqaanaa ma jiro waxaa weeye meeshii mataqaanaa ciidankii wuu joogaa laakiin ciidankii waa kala magacaaban yahay waxaa weeye waa yaa iskale amniga hoose yaa iskale difaaca kore yaa iskale wixii oo dhan baa waxaad moodaa inay isdhex qaadsan yihiin completely isdhex qaadsan yihiin oo inay kala kooneen boliis muxuu ka shaqeeya aw boliiskii nabadsugid aw maxay ka shaqeysaa nabadsugiddii military muxuu ka shaqeeya aw militarygii daraawiish maxay ka shaqeysa oo shaqadeeda ay leedahay waxaanoo dhan baa aniga mataqaanaa kamucaawi ahaan waxaasoo dhan completely waan dhaliilayaa markii ninka nin kasta oo takasus ciidan lehna wuu garan karaa mataqaanaa meesha ay wax ka jiraan oo wax ka liigahayaan wuu dareemi karaa idinkana waa dareensantihiin ciidankii mataqaana maba kala saarnaba ciidan kala saaran oo hadda mataqaana maaragtay aan leenahay war waa boliis waaye intaana degme hebel waa boliis waaye saas iyo saas waaye intaanay qabataan waa nabasugid wey shaqada ay leedahay degme hebel bay joogaan taliya hebel baa u magacaaban riboorkii guud isku xirkii systemkii dowladnimo war wixii oo dhan waxaad moodaa mataqaana maaragtay adeer macaani markaa runkuu sheega mataqaana waxaasoo dhan baa meesha mataqaana ayaa ka maqan waa isdabar calaa nafsak wax annaga aan ku joogno waa runtii run markaan kuu sheego markaan runta kuu sheego waxaa weeye dhaliil kasta oo aad timaado ciidankan hadda anaga aan meeshaan aan ku joogno ciidan muddo dheer soo shaqaynaya weye shan iyo toban sano kuwaa shaqaynaya kuwa kalea nagu soo siyaaday ciidamada marka mataqaanaa way kala qaybsan yihiin marka ciidanka waa kala qaybsan yahay ciidan amnigiibu u xilsaaran yahay oo waa raggii amniga mataqaana ka shaqaynaya ragna waa raggii difaaca oo difaaca loogu talagalay oo kore sida militariga camal five kilomitr six kilomitr ka kor in mataqaana ka difaacaan degmooyinkii inay ka difaacaan baa militarigii loogu talagalay boliiskii waxaa loogu talagalay amniga hoose nabadsugadii sirdoonkii iyo mataqaana wixii soo socda inay mataqaana horta ku sameeyaan war wixii oo dhan waa maqan tahay saaxibow ma jiraan wixii oo dhan baa meesha mataqaana ka maqan marka qaraxaan inta intaas aa jirto intaas inta ay maqan tahay oo boliis uu maqan yahay oo nabadsuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weye cadowgaaga waxa weeye wuu dagaalamhayaa wuxuu samaynayaa mataqaana sidaad ku burburi lahayd dhaawacaagii dhimashadaadii mataqaana haddee ma muuqdaan wax mataqaana maaragtay difaaco daaragta leh ma jira booliiski ma hayno nabadsugid ma hayno sirdoonkii mataqaana ma hayno marka waxa weye degmo mataqaana ayada bese isku filan ayada bese mataqaana is mana iswadi karto meel aan dowlad lahayn degmo aan dowlad lahayn maamul muxuu qabanaya maamul muxuu qabanaya wixii ma qaban karo waxba ma qaban karo dadka ilihii mataqaana maaragtay wax qabad lahaa wax qaban lahaa oo dhan meeshu way ka maqan yihiin runtiina sidaas wey waa hagaag barnaamijkeena faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan duqaymuhu iyo dagaaladu waa kuwa joogtaa saacadihii lasoo dhaafayna cadowga allah waxa uu geystay mid ka mid ah xasuuqyadii ugu foosha xumaa ee dhaca maalmahan habeenkii xalay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay duqaymo culus ay ka geysteen xidhada barakacyaasha ee almawaasi oo ku taalla magaalada khan yunis xilli ay halkaasi ku sugnaayeen boqolaal falastiiniyiin ah oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa waxaa ka dul shanqaray bambooyinka ay adeegsanayeen diyaaradaha dagaalka yuhuudda sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aad u argagax leh oo waxa ay muujinayeen shuhadada iyo dhaawacyada iyo dadka qaar oo go'go'ay
يعني هذه آثار دماء الشهداء والمصابين جراء هذا الاستهداف يعني انتشل أحد أحد المصابين من هذا المكان يعني مثل هذه البقع الكثير في هذا المكان حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
انفجارات قوية يعني تقدر تقول زي حزام ناري قوي جدا على الفور تحركنا بدون اتصالات من المواطنين وتوجهنا للمكان طبعا عند الوصول للمكان تبين انه آه، ضرب في ارض زراعية في خيام النازحين في خيام مباشر على على المواطنين وعلى الفور تم انتشال مجموعة من الشهداء يعني اللي نقلناهم آه، مش اقل من عشر شهداء وبعض الاصابات وما زال في مفقودين فالجور آه، كبيرة جدا جدا يعني n warkii ugu horreeyey ee saaka ka soo baxay kooxaha gurmadka degdega ah waxaa lagu sheegay in shuhaadadu ay gaarayso afartan dhaawacyaduna ay ka badan yihiin lixdan kale goor dambe war ka soo baxay kooxaha gurmadka degdega ah waxaa lagu sheegay ismaaciilow in dad ka badan labaatan ruux gebi ahaanba aan cisbitaallada la gaarsiinin oo goobta hilbahooda ay ku go'go'een waxay sidoo kale sheegeen in qoysas dhan gebi ahaanba la waayey nolol iyo geeri kuwaas oo loo badinayo inay goobta ay ku shahiideen muuqaalada iyo sawirada qaar ee baraha bulshada lagu faafiyey waxa ay muujinayeen qanaabisha ay adeegsanayeen ciidanka sahaynada oo qoday dhul aad u ballaaran taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in gebi ahaanba uusan xasuuqin dad shacab ah balse halkaasi uu ku beegsaday ilaa saddex saraakiil ah oo ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiin balse muqaawamadu dhankooda bayaan ay soo saareen waxay gaashaanka ugu daruureen eedeynta ka timid maamulka yuhuudda iyagoo sheegay in mandiqada la beegsaday uusan ku sugnayn hal dagaalyahan oo ka tirsan ciidankooda markii laga soo tago duqayntaas afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ee ka horeysay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in tirada shuhadadu ay maraysay soddon iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay ahaayeen boqol tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobarna waxa ay kor u dhaafayaan afartan kun halka dhaawacyadu iyagana ay ka saramareen sagaashan iyo afar kun oo kale xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan uga bixinaa
يلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijkeena faafareebkah ayaannu ku guda jirnaa kulan u dhexeeyey wilaayadii islaamiga jubbada dhexe iyo waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha direed ee ku dhaqan jubbada dhexe ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi haddaba ugu horreyntii kulankaasi waxaa ka hadlay salaadiinta iyo waxgaradka beelaha direed ee kulankaasi ku sugnaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta in alla kulano walaayada gobolka jubbada dhexe mas-uuliinteeda ugu horeeyo waaliga ee shacaali daraawiish waasugu horeeya makaatiibtiisa iyo maamulka degmada jilib amiirka iyo makaatiibtiisa waxaan ku kulanay deegaan degmada jilib duleedkeeda ku taalo xeebta oo la yidhaahdo maaweyni anakoo ah beesha reer dareed beelaha dareed salaadiinta beelaha dareed iyo nabadoonada iyo samadoonada culamaa udiinka iyo macalimiinta dhallinyarada ganacsatada habeenka waxaa nagu kulmay maaweyni deegaan la yidhaahdo oo ku yaala duleedka degmada jilib ayaa maantan ku shirnay waxaana ugu shirnay maadaama maamulkii gobolka asna soo booqday iyo maamulka degmada oo wada jir ah ayagoo ay u dhan yihiin makaatiibta dhammaantooda aad baan ugu faraxnay iyo idaacada anlan duris oo timiday iyadana la socotay tagtay la yaraah deegaanka maaweyne ilaahay waxaa suurta gelaya arrimo badan horumarinta dalka xulaleeyda iyo beeraha khaasatan xulaleeyda dhulka haddaan joogno waxaa ku dhaqmaan xulaleeyda reer guuraaga ah waxaan ka wada hadalnay oo ballan aan ku wada galnay aan ku tashanay in la horumariyo dacwada dadka la gaarsiiyo dhammaantooda dugsi dugsi loo gaarsiiyo oo loo soo diro dacwo si guud ah ayaan ku ballannay ilaahi subxaanahu watacaalana taladii ilaahi waa noo dhammaystiray waxaan kaloo ku ballannay si loo horumari lahaa xoolaha daaweyntooda iyo daaqa dhirta si loo ammaangeli lahaa oo dhirta jiritaankeeda la jaro iyo wixii dhirta hadda wax u geysanayo in laga hortago ayadana waa ku ballanaya ninkii iyo maamulka gobolka iyo degmadabo ilaahay subxaanahu watacaala aan suurta geliyey inta kasoo qayb gashan dhallinyaro leh ganacsata lah maclimiin leh culimo leh dhammaan iyo akhyaartii dhammaantooda waaye salaadiinta reer dareedna waa u dhammaayeen ilaahayna waa suurtageliyey galabta aad baan u faraxsannahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi waalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd anigoo ah axmed nuur mutaanow sudaanka beesha biimaal waxaa maanta halkan kula kulannay deegaanka loo yaqaano maaweyne ee ku yaalla duleedka degmada jilib walaayada jubbada dhexe makaatiibteeda kala gedisan oo ugu horeeyo waaligeenna shacali darawiish xafidahullah iyo makaatiibtiisa kala duwan heer gobol iyo heer degmo marka waxaa meeshaas aan awalan diiradda saarnay oo aan kaga hadalnay difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista mahadlahayay dacwada iyo dadka sida diintooda loogu wacyigelin lahaa loona bari lahaa waana isla qaadanay walaayadana insha allah way naga aqbashay waana soo dhoweynaynaa mar dhow iyo mar haddaba iyo mar kaleba in ayna soo booqdaan waxaan leenahay soo dhowaada waa deegaankiini deegaanka waxyaabaha aan ku ballanan insha allah way fuli doonaan biidni illaahi alkariim deegaankan insha allah waxaa joogo dad insha allah u helan soo dhoweynta walaayaadka kala gedisan oo u taagan ama dadka u taagan daafaca diinta waxaan leenahay soo dhowaada dalku waa dalkiina deegaanku waa deegaankiini ballanta aan qaadnan insha allah way fuli doontaa waxaa kaleeto oo meesha looga hadlay ilaalinta deegaanka sida dhirta iyo daaqa iyo maxaa leehay horumarinta deegaanka qaybihiisa kala gedisan walaayadana way nala qaadatay insha allah markaan iyo mar xigana inayna soo booqdaan waan filaynaa waana soo dhoweyn doonanaa waxaan leenahay shukran lakum ilaahay adiin fududeeyo acmaasha aad wadaan waxaa idinka ballan qaadnan insha allah mar walba heegan ayaanu nahay hiil iyo hoo garab ayaanu ku nahay iyo gaclo inta insha allah ad ku taagantihiin shareecada islaamka dadka ku maamulaysaan وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد أنيقوا سلطان كبيس السرة سلطان عبد السلام أيام أنت الحمد لله waxaa noo suuragalay ilaahina uu noo suurageliyey in aan ku wada isugu imaano macnaha dhammaan gobolka jubbada dhexe iyo waaligiisa iyo makaatiibta degmada inta la shaqaysa dhammaan meeshaan la yidhaaho maan weyne oo ka tirsan degmada jilib insha allahu waxaan walaayada ka wada hadalnay ismaatinkaasna uu ka mid ahaa wadatashi wadatashigaasna waxaan ugu wada tashanay in la derdergeliyo horumarinta maxaa la dhahayay dacwada in la horumariyo ayadoo macnaha annagana aan ballan qaadnay in meel walba geed walba iyo guri walba aan geyno waxaa kaloo ku ballanay horumarinta jihaadka iyo in laga hortago xaalifinta maxaa la dhahaya dhirta deegaankana la hormariyo insha allahu tacaala haddii ay ahaan lahayd macnaha xog ka warqabid iyo haddii ay ahaan lahaydba in macnaha dhammaan loo wada istaago insha allahu annagana waa ballan qaadnay waana garab taagannahay walaayadeenna wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون آه، أنغا مغعيغا uu yahay cali nuur cali suldaanka beesha jiida walaayada jubbada dhexe aan ku kulannay maan weyno dhammaan muxuu ahay ee, walaayada ee, makaatibteed kala gedisan annagoo ka tashanayno ee, muxuu ahay diinta islaamka si loo horumarin lahaa oo iyo muxuu ahay dacwada oo guri guri iyo xaafid xaafid loo gaarsin lahaa intaas annagoo ka tashanayno maadaama maanta walaayada na soo booqatay si wanaagsan insha allahu tacaala waa ku faraxsannahay waa u hambalyaynaynaa annagana macood ayaan nahay mar walba iyo meel kastaba inaan ku kulunno insha allah aan ka tashanno aan ku ballannay waxaan kaloo ku ballannay in muxuu ahay dhirta in la xaalafinin oo muxuu ahay ka wada shaqeyno muxuu ahay dadaalkeeda aan bixinno in muxuu ahay lu- muxuu ahay lagu xadgudbin insha allahu tacaala dhammaan muxuu ahay dadka beesha diraad guud ahaan waxaa isla qaadanaya intaas iyo walaayada noo imaatay marka waxaan leenahay insha allahu tacaala annaga insha allah odayaasha haddaan nahay beesha diraad guud ahaan iyo muxuu ahaa shacabkeena waxaan ballanqaadaynaa insha allahu kitaabka alle subxaana wa tacaala inaan garab u nahay gaashaanna u nahay wax alle wixii nalooga baahiya hoorna aan garab taagannahay aanu ku faraxsannahay waxaan leenahay insha allahu tacaala ha loo wada istaago kitaabka alle subxaana wa tacaala si loo koryeeli lahay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay oo kelimad ka jeediyey sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ayaanu mahadcelinaynaa marka hore subxaanahu watacaala allihii nagu kulmiyey makaankan quruxda badan ee aadka u qiimaha badan ee maanta aan fadhino ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala nabadgelyada iyo amniga iyo khayrka aan ku haysano geedahan iyo mataqaanaaye neecawdan fiican iyo cagaarkan iyo doogaan aan haysano waa fadli iyo nimco ilaahayna sii saaqo dhanba xagaaya aynagu da-ayo dhulka hadda aan fadhino oo dhul raysoo qabow allah ayaan ku mahadsan subxaanahu watacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinaynaa walaalaheen odayaasha ee, dhallinyarada culimmada hogaanka beesha direed guud ahaan waan idin mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran waxaan idinkaga mahadcelinaynaa gogosha quruxda badan ee aad inoo dhigteen ee, martigeliyada aadka u qiimaha badan ee, mataqaanaa ee aad inoo samayseen waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran sida wanaagsan aad inoo sharafteen oday yacni dadka ahlu karamka waxaa lagu yaqaanaa inay inta ku sharfaan gogol qurux badan iyo cunto ku siiyaanoo haddana raalli ah inay kugu daraan waa sida dadka ahlu karamka lagu yaqaanay Ee, soomaalida waxay tiraahdaa rag wuxuu kaa rabaa riyo inaad u qasho raalli hawna aad ugu darto maadan naga mudnay intaa wax ka weynaad naga mudnay idan la yidhaah marka taas waa iska karaa yacni sharaftii iyo qiimihii lagu yaqaanay dadkii ahlu khayrka ahaa weeye Ee, meel la fariisto meesha ugu quruxda badnayd ayaad guusha noo dhigteen waa meesha hidaha iyo dhaqanka noo ahayd asal ahaan waxaan ka soo jeednay soomaalida lagu yaqaanay geeda hoosteeda in la fariisto geeda hoosteeda lagu wada hadla waa dhaqan aad u qurux badan oo aad u fiican boqolkiiba laba boqol maanta inaad guri magaalada ku yaallo oo iska kooban oo marwaxado ay ku xidhan yihiin aadna fariisiisaan waxaan ka jecelnahay boqolkiiba boqol meesha maanta aan fadhino oo dabeesha iyo naacawda rabbi nagu dhacayso waasicsanaantan iyo ballaarnaantan aan ka heli karno marka jazaakum allahu khayran gogoshiina ilaahi subxaana watacaala iyo martigeliyadiina oo miisaanka xasanaadka allah idinkugu dara wixii aad bixiseen allah idinka aqbala jazaakum allahu khayran midda labaad insha allahu tacaala waxaa rabay kolley dadku marka isu yimaadaan waa wada tashadaan oo talooyinaa dhex mara waxaan isugu dhimidna hadda waa talo beesha wixii ka jiran inaan ogaana wixii baahiya ay qabtana inaan ogaana annagana wixii tale iyo ra'yi nagu jira marka aan idin siino wey wixii aad inoo sheegteen insha allahu tacaala waa idinka qaadanaynaa jawaabana waa idinka siinaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo marka ugu horreysa beesha guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsida subxaana wa tacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhiro lagu liibaanaa waxaan idin dardaarmaynaa ilaahay inaad ka baqdaan fi siri wacalaaniya inaad ilaahay uga baqdaan subxaana wa tacaala taasaana idiin fududaynaysa adduun iyo aakhiro inaad barakowdaan oo liibaantaan oo reerku inay tarmaano ee mataqaana dad wanaagsan oo ahlu khayr oo hoggaan fiican iyo dhalinyaro fiican iyo dumar fiican inuu ilaahay ka soo saaro asbaabaha ugu weyne lagu heli kara waa ilaahay oo laga baqo subxaana wa tacaala midda kale waxaan idin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha diraad waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala suldaanka jazaahu allahu khayran iyo raggiisuba dadaal fara badan ay bixiyeen in dadkan la isu keeno ee wax ku yimid maalin iyo laba mahan dadaal fara badanaa la geliyey juhdi badanaa lagu bixiyey maantana alxamdulilah miraheeda yaa la haystaayo magaca diraayada oo isu wata in gurigan biyo maalmaanta aan kuwa fadhino waxay ku timi dadaal badan iyo juhdi badan oo la bixiyey taana marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad kusii dadaashaano ilaahayna wuu ina farayaa wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu xarga ilaahay marka inaad wada qabsataan ayaan idin dardaarmaynaa waxaan kaloo idin dardaarmaynaa deriskiina inaad wanaag kuna noolaataan beesha beelo badanaa deris lah ilaa ilaahay subxaana watacaala khalqiga markuu abuuray wuu isku dhex shaandheeyey beelba beelaa deris lah inta reera idinka xiga inta reera idinka xiga inta reera kale idinka xiga beelaha soomaaliyeed ee walaalihiina muslimiinta waxaan idin dardaarmaynaa deris wanaag iyo walaaltinimo iyo ixtiraam iyo soo dhoweyn iyo qadarin iyo mataqaanaa iyo inaad u tanaasushaan dhibka iyo zallaadka iyo khaladaadka xaggoo idinkaga imaanaya inaad kula dhaqantaan taana dee deriska in la wanaajiyana waa dardaaran nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo dardaarmay man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim jaarahu yani qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumeey deriskiisa ha karaameeyo oo ha wanaajiyo waxyaalaha deriska lagu karaameynaya waxaa ka mid ah inaad xaqiisa iska ilaaliso xuquuqda uu kugu leeyahy inaad siiso ta ka adigu ku leedahana aad mataqaana ka hesha haddii xumaan kaaga timaadana inaad dulqaad iyo walaaltinimo iyo si degan aad mataqaanaaye aad kaga jawaabto oo xumaan aan xumaan lagu bedelin sida curfiga hore soomaalida aha qof markii la xumeeyo isna inuu xumaan insha allahu tacala deris wanaaggan waan idin dardaarmaynaa waxaan idin dardaarmaynaa halganka jihaadka socda inaad iska rabtaagtaan beeshaan waxaa lagu yaqaanaa macruufna ay ku ahaayeen jihaadkii hore soomaaliya ka socday ilaa yowmina haada kabo dirabtaag iyo halganka jihaadiga macruufaad ku aydeen وخاصة ما هذا جوش عن فدنا در جود هم بحث هم كلام صوتهم يمال مكوس لو صار عدعة وهي هاي القبائل الذي تلياني جمستياش لا دق على مي هل كان جهات كلا جري تاريخ هذا الصومالي أي آخر سكة مدة يلا هيدان مركز داش ومركز دريت سجود ما دام هل كان جهات هور لو يقان جهات كان عصري أنا معروفة كتير رغبة وقيادة وعمل كان مكاتب فرب بدن إيه هل كان جهات قريب من كقاتي إلهي بيش أنا قصص سعر رغبة بدنه camalkan hormuud u ahaa ragna waa ku shahiideen ragna ilaa yowmina haada iyo halgankaa jihaadka wadaan idinku marka maadaama ilaahay dadkaa khayrka badan idinka dooray saabiqyadaa horen jihaadka idiin siiyey maanta raggiina maanta noolna waxaan idin leenahay jihaadka ku dadaala carabkiina adinkiina aad kula dagaalantaano halgankaa jihaadka aad ka qayb qaataan insha allahu tacaala iyadana si guud waan idin dardaarmaynaa jazaakum allahu khayran bulsho yaa inoo soo kacayso ilaahay subxaana watacaala inugu manaysto jiilba jiil u dhexlaa jiilkan soo kacaya tarbiyadooda in lagu dadaalo caruurta haweenka dhallinyarada akhlaaqdoodii si aan u wanaajin lahayn inaan ka wada shaqaynaan laga raba haddii jiilku uu noqdo jiil mukhaadaraad isticmaala jiil mataqaanaaye waxyaalaha fasaadka gaaladu maanta ay wadaan hadday naga duufsadaan waxay noqonayaan bulshada inteedii kale inay hallawdo annagu markaan ka dhex baxno berri si taa aysan u dhacin waxaan rabnaa ummaddeena inaan annagu ku dadaalno عدوغا إلهي أنك إله الشمس النبي صلى الله عليه وسلم حليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لما مركا أولاديني يحاسسكيني يراديني مسؤولية حلي أمان عينك سارن إن إلى إن شاء الله تعالى أخلاق دول دين تود أنك دبالنا تانا مسؤولية عامة إن السارة وهي وحكرا أن لغا ربا سيدة عدسينا وكوشتي ومدى سيدة إلهي دينك سلو برلا أنا كدبالنا وحبرشة دينك يتمادي الدنيا لها كان أنفعسها سان أبر لها إن كنت دبالنا dadka inaan miyi iyo magaalaba aan gaarsiino dacwada dacwatu aryaafta la badiya ducaadda aan ku badina tuulooyinka ducaad la geeya masaajidda kutuba laga akhriya ummaddii in la dhex mara dacwada marka in ummaddii la gaarsiiyo yaana laga doonayaa insha allahu tacaala dadaalkeeduna waa waajib ina saaran oo dalabka cilmiga sharciga waa shay fariid ah oo waajib ah taana marka insha allahu tacaala dee suldaanka iyo salaadiinta oo dhan waxaan ka rabnaa inay nala qaadaan oo insha allahu tacala halgankaas nagala qayb qaataan saan ummaddaan dacwada u gaarsiin lahayn intaa ka bacdi labadan bilood bishii hore iyo tanba waxaa inoo socday waad ogeydeen iclaamkan aad ka maqlayseen xamladii weyneed ee lagu dhawaaqay xamlatu irshaad ilumma ilaa sabiili rashaad oad garanaysaan oo dee ilaahay subxaana watacaala inoo fududeeyey tuulooyin iyo magaalooyin iyo meelo badan oo miyigaba in ummaddii la gaarsiiyey macruufkii la faro munkarkii laga reebo haddana ilaahay subxaana watacaala inoo bilaaba wejigeedii labaadoo lagu jira waxa inoo dhiman marka miyigaana ka mid ah dhulka miyiga dadka aysan mataqaanaa magaalooyinka aan ku xirnayn waxaan rabnaa iyada lafteeda insha allahu tacaala wejigan labaad qayb ka mida aadiba inaa miyig usoo dir idinkuna marka waxaan idinka rabnaa dadkaas markay usoo baxaan inaad nagala shaqaysaan baadiyaha markay yimaadaano la garab istaago waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo qodobo kala duwan caawa aad ku maqasheen waa naga intaa
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي